markale wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington war goor dhoweyd naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu qarax ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka iskool bulisiya waxaa qadka teleefonka ee magaalada muqdisho haatan si toosa ugu jirta wariyaha v o a zaynab abukar zaynab marka hore soo dhowow marka xigta bal qaraxa meesha uu ka dhacay iyo goorta uu dhacay aad baad u mahadsan tahay caasha qarax xoogan ayaa fiidnimadii caawa ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo jidkiisa laga maqlay qeybo badan oo magaalada kamid ah qaraxa waxa uu ka dhacay agagaarka dugsiga tababarka ee jenaraal kaahiya ee iskuul duusiya ee degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho inkastoo aan si rasmi ah loo haynin waxa ama khasaaraha guud ee goobta ka dhashay haddana waxaa la sheegayaa in uu jiro khasaaro dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray goobihii ganacsiga ee halkaasi ka agdhowaa gaadiidka gurmadka ayaa daabulaya xilligan dad ee waxyeelo soo gaartay oo qaarkood daawacyo kala duwan qaba dad goobjoogayaal ah oo aan la xiriiray iyo saraakiil ciidan ayaa ii xaqiijiyey in albaabka hore ee iskuul bulisiya uu qarasha ka dhacay laakiin lama oga in qaraxa uu ahaa mid halkaa lasii dhigay ee gaariga iyo in uu ahaa gaari qof waday uu albaabka ku dhifay laakiin goobta waa meel amnigeeda aada loo ilaaliyo waxaa ku dhow wadooyin badan oo muhiim ah waxaa jira wado laga isticmaalo dhanka eelaboorka magaalada muqdisho halkaasoo ay maraan mas-uuliyiinta dowladda oo keliya waxaa kaloo jira oo u dhow dekeda weyn ee magaalada muqdisho waa goob istaraatiiji ah oo inta badan magaalada muqdisho wadooyinkeeda ay isku xiraan haddana lama oga sida suurtagal ay ku noqotay qaraxa xilli goobta amnigeeda uu aada u adag yahay in qaraxa uu ka dhaco qaraxa caawo dhacayna waxa uu ku soo aaday iyadoo magaalada muqdisho si aad ah loo adkeeyey amnigeeda islamarkaana inta badan la xiray wadooyinka magaalada muqdisho ee caasimada islamarkaana hay-adaha amniga dowladda iyo taliska booliskaba ay bixinayeen digniimo la xiriira in ay jiraan gaadiidwaabaha qarxasida oo soo galay magaalada muqdisho islamarkaana baadigoob ay ciidamada dowladda ugu jiraan siday uga hortegi lahaayeen markaasi kooban zaynab mar haddii sidaad sheegtay ammaanka magaalada muqdisho xilli si weyn loo adkeeyey uu kusoo beegmayo qaraxan marka qaraxa ma mid lagu sii diyaariyaa goobihii ammaankooda la adkeeyey lama oga caasha inkastoo xilli hore ay tahay uu qarashu dhacay goor fiidnimo ah caawa faahfaahin badanna aan laga haynin saraakiisha dowladuna weli wax faahfaahin arrintaa kama bixin in qaraxa uu ahaa mid gaariga lagu sii diyaariyey oo goobta la dhigay iyo in uu ahaa mid qof waday oo albaabka goobta meel u dhow albaabka iskuol bulisiya uu ku dhiftay saraakiisha dowladdan la xiriirina weli way ka gaabsadeen waxa ay sheegeen in faahfaahinta arrintan la xiriirtay in ay dib ka sheegi doonaan islamarkaana ay xilla hore tahay oo aysan dooneynin in hadda ay arrintan ka hadlaan laakiin waxaa xusid mudan in qaraxan inuu dhacayo xilli amniga aada loo adkeeyo digniimo kala duwan hay-adaha amniga dowladdu ay bixiyeen walaac badanna qaybaha bulshada magaalada muqdisho ku dhaqan ay qabeen ciidamaduna ay howgallo magaalada qaybo badan ay ka wadaan si kooban maxaad maqashay khasaaraha intuu leeg goobjoogayaal iyo dadka agdhow goobtan la xiriira waxay sheegeen in ay jiraan khasaaro dhimasho iyo daawac goobta ka dhashay waxaa xusid mudan in goobta qaraxa ka dhacay inay tahay barxad inta badan ay tababarka ku sameeyaan ciidamada boliiska inkastoo caawo fiid ay ahayd laakiin gelinka hore ama subaxda hore ay tababarka ku sameeyaan goob barxad inay tahay ganacsi kala duwan inay ka agdhow yihiin dukaamo badanna meesha inay ku yaalaan marka waxaad dhici karteen balse aysan faahfaahinjiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac abdalaasyaduna ay dhaawacyo ka qaadayeen goobta qarasha ka dhacay iyo meelaha ka agdhow aad baad umahadsan tahay sinab abukar waa ku salaamaya mar kale taasi waxay ahayd dhegeystayaal wariyaha v o a magaalada muqdisho sinab abukar oo khadka teleefonka haatan si toos ugu jirtay iyadoo nala socodsiineysay qarax xoogan sida la sheegay oo goor dhaweyda ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka dekeda halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington